hore soo maray laakiin waa umaan dee aad iyo aad u shahiira oo aan tacriiftaasa u baahnayn magaciisa aduu kuyadiisa sheeh abudiin axmed ibnu idriis baa la ibnu cabdiraxmaan nisbadiisana horta laba nisbuu leeyo mid waa reer ahaan oo asinhaajiya ba yidhahdaan sinhaajina waa reer barbar kaba mid ahaa ibnu aati rumi ama dee kale magacu waa siduu ahaaye ajrumiga san inagu nidhaahno sheekhan lahaay oo kale iyo waa dadkoodiiyo waa nimankii baraabirka qabiilo kaba mida sinhaajo la odhanayay qaraafadanna barkood qabo ayay kaba dhigaan kuwana qaraafadan masar oo berigii dambe dee waa halkii uu deganaabe ayay kaba dhigaan asalkoodu xagga ahba ahaadee laakiin dee masar ayuu ahaa taraamidii sidiin ibnu cabdisalaamna waa ahaa dee kolle kutubo aada u shahiirana waa leeyahay oo kitaabkan uu inoo ka soo naqlinayo halkan uu kaba biyey tanqiix tanqiixna waa kitaab adugu mukhtasaro uu kitaabka maxsuul uu kusoo ikhtisaariyo maxsuulkan faqrudiin raasi waanu sharxo nafais lusulo sagaal mujallada imad ku madbuciyana ku sharxay tanqiixana uu kusoo ikhtisaariyo tanqiixna isagaa dib u sharxay marka waa mujaladi maca sharaxiisa isku wada mujalada kitaab kale oo xaggan fiqiga maalikiyada oo kutubtooda aada u qiimada ee aada u heer sarreysa kaba midoo dakhiiro la yidhaha madbuuc oo mujalladaad badan waa leeyo isma madbuuc oo kale kitaabkan aada u shahirka ee furuq la yidhaahana waa magacan dee kooban ee ikhtisaarkiisa aad ba ugu shuhroobayna waa leeyahay iyo kutub kale oo aada wada qayima marka leego kutubtiisa waa heer sare qarafi baa wuxuu yidhi wanqiraadu lcasri casrigii oo dhammaadaa laysa shardan shardi ma aha ijmaaca fi inciqaadi lijmac buuri marka taas baa macnuu yahay ijmaaca guntankiisa shardi uma aha saw khilaafan liqowmin inagoo ku khilaafayna taa mukhaalifiina liqowmin min alfuqahaai walmutakalimiina sababtuna waa maxay waa litajadud ilwilaadati kula yowm maalin kastaba waxbaa dhalanaya dadkaasi way korayaan oo cilmigii bay baranayaan oo mujtahidiin baa dadkaasna kaba soo baxaysa marka haddii la yidhaha inqiraad alcasri fayatacadaru lijmaacu ijmaacii baaba mutacadir noqon ama waxaan suurtagal ahay noqon laha ina kolba cilcusub baa timo haddana la yidhaha maxaa qabtad idinku ra'yigiina muxuu yahay oo ra'yi kala yeelan karta marka ijmaacba ma guntamayo saa daraaddeed ee wixii keenaya ijmaacba inaanu jirin oo waxa weyan taasi waxa shay iska wuxuu noqonaya marfuuda bal markaa qowlka sawaabkiihi ama saxiixihi waa inaanay shardi ahayn inqiraad alcasri wixii samare ee ka dhalanayeyna bal casharka inka dambeeya nooguma iman labada khilaafkan weeye masalada laisku khilaafay wallah subxana wataala aclam
انقراض العصر شرط qowlkii uu yidhi juwayniya masaaxib almatni haddii aan nidhaahno inqiraad alcasri waa shardi ilaa akhiri kalaamihi waa de hadalkaa wada socday ee shardiga ka bilaamayay ilaa dhammaadkiisii laga gaadhayo haddaba hadalkiisaas bayana wuxuu caddeeyey oo uu ku caddeeyey musanifku dalika bidalika hadalkiisa ama cibaaradiisana uu yidhi fain qulnaa inqiraad lcasri shardun iyo wixii kaba dambeeyey samarata alkhilaafi khilaafkan masalada ku sugan faa'iidada ama samarada ka ratimaysa oo khilaafka ku sugani waxa weeyaan ijmaacu horta waa xujo casrigii dee uu isaga ijmaacu guntamay iyo cusuurtii ka dambeeyeyba xujuu ku noqonaya laakiin ijmaacaasi waa marka uu guntamo guntankaa uu ijmaacu guntamayo wax sugan noqonayo ma waxa shardi u ah dadkii iyagu ijmaacay inay horta dhammaadaan mise shardi maaha khilaafu kaas buu ahaa laba qowl baa jiray waa shardi iyo shardi maaha labadaasaa jiray haddaba haddii la yidhaaho shardi maaha iyo markan la leeyahay waa shardi khilaafka masaa'il baa soo baxaysa ee khilaafka samaridiisa oo maaha macnuu waa khilaaf macnawiya khilaaf laftiyaho wax ka ratimaya oo axkaam ama masaa'il keliya aanu jirin khilaafkaasee waxyaalaha ka dhalanaya ka ratimaya khilaafkii marka haddii aan idhaahno bal qowlkan ah waa ti aan soo aragnay horta madhabuljumhuur baan soo aragnay qowlkan labaadna inuu aada u daciifiye waan soo ogaano haddii qowlkaa labaad laba qaato dee casharkii shalaysa inoogu dambeeye taasi waxay keenaysaa ijmaacba inaanu guntamin oon ijmaacba jirin ijmaacuna waa sheegayn jiray adiladii markaa kaba mida in waxawey masaadirtii islaamiga ahayd ee waaweyneyd kaba mida markii saddexaad oo horta qowlkaasi qowl buu ahaa dee fog laakiin bal haddii laba yidhaaho weeye maxaa meesha kaba imanaya laba masaluu sheegaya marka samaradii khilaafka khilaafkan wixii ka dhalanayay ee masaa'il iyo axkaamaha ee ka kala ratimayey buu hadalkaa inoogu caddeeyey wal macnaa macnuhuna waxa weeye haddaan nidhaahno inqiraadu lcasri casarkii ama waa dadkii dee kolley ahla alcasri almujmiciin baa loo jeedaaye dhammaadkooda ay dhammaadaan ama casrigaasi uu dhammaaduu ku dhammaado bimowti ahlihi dadkii ehelkiisaayoo wada dhinta waana ehlal ma aha ehelkii ijmaac weye waa dadkii iyagu mujtahidiinta ee markaa wax ku ijmaacay shardun shardi weeye ay fii xujiyati lijmaaci ijmaaca xujiyadiisa ama inciqaadkiisaba ayuu shardi u yahay haddaan nidhaahno wahada alqowlu qowlkana muqaabilun wuxuu kasoo horjeeda u qaabilayaa qowlkii labaad u yahay lilqowli saxiixa qowlkii saxiixa ahaa ee ahaa anahu laa yushtaradu inqiraadu lcasri taasuu muqaabilkiisa iyo haddaba haddaan taa nidhaahno jawaabtii shardigu waatan yuctabar waxa la fiirin biljasmi iyadoo la jasminayo oo dee ra-dina markaas ay dee sukuunsanaanayso jasmadan ficilka kuba yimid daraaddeed waayo waa jawaab shardi biljasmi calaa anahu jawaab shardi jawaab shardi inuu yahay bal halkanin waqtigii haddaan dib ugu laabano waxay cibaaradu ahayd fain qulnaa inqiraadu lcasri shardun fayuctabaru fabaa taalay sababtii shardiguna dee fayuctabarudan bay ahayd ee laakiin ee fa'dan loola yimaado kolka rabbi loolaba yimaado in badan marka aanu ficilkaasi u suubanayn inuu shardi noqdo oo dee waxyaala ay kutubta naxwada inooguba tiriyaan mid ka mida uu yahay iyo bal markaas taas baa meeshii inooguba sugan marka inaga marka halkaa la eego dee fa'di kol hadday ku jirtay muin maxal ahaan mooyaane lafdi ahaan muu jasmisnayn oo waata aan rafcinaye fayuctabaru baan lahayn oo sida qur-aankaba waman caada fayantaqimu llahu minhu iyadoo dee shardigii maadi aha in imaka jawaabtiina ficil mudaarico laakiin fabaa gashay oo ficilkii markaa waa la rafciyey xagga macan dee maxalka in ha ahaado maxal jasmaha yaalo fayantaqimu llahu mataas bal markaa taasa inoo taalay kolleyna mutuuntii aan arkayna xataa sharac haba matniga laba socdaana isna sidan inoo taalayaale laakiin xashiyadu nafaxaad oo kale oo kolley sharax maxali laba socdo sharax maxali oo kale maan hogsan laakiin kaa xashiyada nafaxaadka la socda ayaa san imika uu isagu dhiganayo in fay laba socon ay taalaye bal markaa waxa weeye kolley macnuhu waa mid keliya marka wuxuu leeya waa la jasminaya xataa suurada nafteeda haddaan dee naxwo eegno jasmadu maaha waxa laazima ma noqonayso ee haddii iyadoonu xataa ficilki lahayn aan xaaladan maanta rafcino jawaabtiina uu yahay ama daliil jawaabeed ha laba yidhaahse xumuxaada qaarkood yidhaahaane shay iska fiican bay ahaan layd dee ha laga badnaadaba waayo marka shardigu maadi yahay san inaka fa in qulnaa waa maadi shardige shardigii maadiya isagaba maxal ahaan mooye lafdi ahaan aan u jasmisnayn jawaabta oo dee hadda ficil mudaaric dhacday in la rafciyo iyadoo maadigu laakiin uu ahaa dee shardigii ama ficil shardigii maadi ahaa shay iska fiican weeyaan oo iyaduna waa wax jaa-isaan leeya oo aan weliba shaad iyo wax ahayne shay caadiya ah walow dee iyadoo la jasmiya ay kaba baanta wabacda maadin wa bacda maadin rafcu kaljaza xasan ibni malik oo kale alfiyadiisa oo haddii maadi dabadeed uu yimaado ujeedadu ficil shardigii maadi ahaa ficilkii mudaaric oo jawaabu shardiina uu yimaado iyadoo dee markuu fa leeyahay iyada waa la rafcinba haddaanu sidaa faba lahayn in la rafciyo oo la yidhaaho bal imanka suuradan oo kale fa in qulna inqiraadu lcasri shardun yuctabaru un la yskaba yidhaah iyaduna shay fiican weeye walow dee ha lagaba badnaado allahuma haddii ka hore mudaaric yahay iyay suuradan daciif ahaan layd jasma la-aanta oo ashaarta qaarkood lagu arkay balma waxaan leenahay waxba laazim ma aha xataa taas laakiin mutuntii waxaa qaarkood nooga taalay iyadoo fa-unba halkay noo taalay macnuhu laakiin waa mid wax isbedelaya ma jirto xagga ciraabeedu yuctabaru biljazm cala anahu jawaab shardi markaa muxuu noqonaya ay yuctabaru waxaa la fiirinaya haddaan idhaahno taasi waa shardi qowlu man wulida ciddii dhalatay qowlkeed fii casri lmujmiciina kuwan iyagu ijmaacay waqtigooda dadkii dhashay ee wadalaqa gaadhay intii ay joogeen rutbat alijtihaadi ijtihaad rutbadii gaadhay fii xayaatihim noloshoodii intii ay noolaayeen dadkii mujmiciinta ahaa aw fii xayaati bacdihim ama barhkood intii dee barhaba dhinteena badh ay sii joogeen ay barhkood noolaayeen falahum markaa taa waxaa u sugnaaday haddii aan shardigan sani shardi ayay tahay an yukhaalifa isagiina dee kol hadduu ijtihaaday inuu racyigiisii yeesho iyagii khilaafo waa leeyahayna weli ijmaaci ma guntamin oo weli ma dhammaan oo ma sugnaanin walaa yucaddu lagumana tirinayo mukhaalifan lilijmaaci ijmaacii mid khilaafay liannahu lam yancaqid weli ijmaaci ma guntamin taasi waa samaro horta oo waxaa ka ratimaya hadalkaas waa nin maxduur de oo waxyaalaha qowlkan daciifinayaba maxduur weeye waxaa ka ratimaya haddii la idhaha inqiraadulcasri waa shardi in dadkii iyadoo la ijmaacay oo ijmaacii dee qoladan uu kaba dhacay dad markaa aan ijmaac aan ijtihaad ehel u ahayn oo yaryara ama aan dhalan intay koraan ay waaweynaadaan oy aqoon kale yeeshaan oy mujtahidiin noqdaan dee iyagina masaladii markaa way hor imanaysaa inay markaa iska khilaafi karaan ina weli ijmaaci ma sugno iyagii may dhammaan qoladii xataa badh hakaba sii joogeen oo badh haba dhinteen taasi markaa maxay keenaysaa dee kanaa kusoo biiray dadkii iyaguna mujtahidiintaa kanaa kusoo biiray isagii ra'yigiisii waa inaanu khilaafin ra'yigiisii yeesho hadduu khilaafo ijmaacba markaa ma jiray masaladii khilaafiyun bay noqonaysaa isagana kolley intuu joogo kuwa kalea soo gaadhaya marka waxaa sugnaanayaanoo kana laguma tirinaya ijmaaci mid khilaafay taasi waa mid waa waxyaalaha ka dhalanaya qowlka wa qowluhu walahum waxa u sugnaaday an yarjicuu can dalika alxukmi qowlkan uu yidhina haadihi samaratun waa samaro ukhraa kale ujeedadu waa waxyaalihii iyaguna khilaafkan ka ratimayey ee bal iyaguna qowlkan markay kaba ratimaan waxyaalaha dee maxduurkee meesha kaba dhalanaya ah haddii qowlkan la qaato waa samaro kale oo macnuhu waa maxay ay walilmujmiciina kuwii iyagu ijmaaca markii hore ijmaac wax ku kulmay ee isku waafaqay aw bacdihim amase barhkoodu waxa u sugnaaday cala alqowli bilishtiraabi markan ku soconno qowlkan ah waxa shardiga inqiraadu lcasri baa shardiga maxaa u sugnaaday an yarjicuu inay laabmaan can ilxukmi xukumkii ka laabmaan alladii xukumkaasoo ajmacuu calayhi ay ku ijmaaceen ay isku waafaqeen walaa yucaddu lagumana tirinayo daalika laabankooda iyo rujuucaas naqdan gurin lilijmaaci ijmaacii hore la buriyey ama la khilaafay laguma tirinayo sababtuna waxa weeye liannahu lam yastaqira weli mabuu sugnaanin ijmaacii oo ma guntamin bal waa umuuraha weliba kaasna kolley dee jaanibkii jumhuur bay xoogeynaysaa oo ijmaacii baaban sugnaanayn oo ijmaacii baa si uu ku sugnaado u adkaanaya labada arrimood waxay ka ratimayaan ee ay ka farcoomayaan qowlkan ah inqiraadulcasri shardi buu yahay bal taasay kaba ratimayaan marka adigu masalada halkaasaan ku dhaafaynaa qowluhu walijmaacu yasixu biqowlihim wa bificlihim oo markuu inoo soo sheegay sheekhu raximahullahu tacaala tacriifkii ijmaaca iyo inuu xijo yahay uu inoo soo sheegay oo taas oo dee tacriifkiina waan soo aragnay bal guud ahaanba inuu xujo yahayna waa inuu adkaa inaanay waxba shardi ahayn casri gaara sida casrigii saxaabadii casri kastoo ijmaacaasi uu guntamaba uu xujadii yahay ciddii ka dambaysayna xujo uu ku yahay intaasuu inoo soo sheegay ayaa imika wuxuu inoo sheegayaa ijmaacu muxuu ku guntamaya oo ijmaacani waxan uu ku sugnaanayo ee ijmaaci uu ku xasilaya muxuu yahay tiibuu intan inoogu sheegaya waana intii de u dambaysayba marka la eego masaa-isha ijmaaca marka wuxuu yidhi macnaheedu tahay ana alijmaaca ijmaacu yancaqidu waa guntamaya wayataxaqaqu wuu sugnaanayaa biqowli lmujmiciina kuwan iyagu iswaafaqay ee masaladan xukunkeeda isku waafaqay qowlkooda ay ku wada qowlaan taas wa bificlihim ficilkoodana uu ku guntamayaa oo uu ku xaqiiqoobaya ay bikulli minhuma maaha qowlkooda bal ay ku qowleen inta kalena ay ficilu sameeyeen taa loogama jeedo imika halkan ee waa qowlkooda ay ku qowleen oo dadkii iyagu ijtihaadka wehelka masaladii intay ka wada hadleen mid kastaaba ama waa jaa-is ha yidhaaho ama waaba waajib haba yidhaaho ama waxani waa xaaraam haba yidhaaho ee adigu bal ay ku qowleen xukumkii masalada taa iyo iyagoo dee dhammaantood ama dadkii ijtihaadka wehelka wixii iskaga daba tagoo sameeyo ficil ahaan kula yimaada oo ficilkuna uu tilmaamayo shaygan markaa jawaaskiisa inay haddaanu jaa-is ahayn oo iyagina ay dadkii ijmaaca dee ama ijtihaadkii intoodii majmuucadoodii ayiin dadkii wehelka ahaa ee ahayd inay dee macsuumiin kaba yihiin shay baadila inay laba yimaadaan waxay noqonaysaa shay khada inaanay waxaa isa oo kale u wada samayn karahayn haddaba in samayn ay sameeyaan wixiina oo hadda hadalba aanu jirinna uu ku guntamaya intaasuu leeyahay ay bikulli minhumaa mid kastoo iyo labadan kaba mid ah ama qowlkii ah xaggooda ka soo wada fulay ama ficilkii ah xaggooda ka soo wada fulay ijmaaci uu ku guntamaya walihada acaada albaad sida in mid kasta gaar ahaantiisa loo jeedo ayuu ba'da u soo celiyey oonu dee odhan biqowlihim wa ficlihim ee biqowlihim wa bificlihim uu yidhi faida qaaluu hadday yidhaahaan bijawaazi shayin shay banaanidii ay ku qowlaan dhammaantood fahadaa ijmaacun cala aljawaaz kaasi wuxuu noqonayaa ijmac lagu ijmaacay banaanidii wakadalika waxa sidaas oo kale ah idaa facaluu hadday sameeyaan shay-an shay ay sameeyaan fayadullu kaasi wuxuu daliil u yuhu ina tusayaa cala aljawaazi banaani waa licusmatihim cani lbaadili shay baadila inay isku raacaan cismadii laga dhowray ee laga xafiday ay macsuumiin kaba ahaayeen kadalik kama taqadama laakiin kollay culimmada qaar siday dhahaan dee aad bay u adkaanaysaa ficil keliya uun inay isku wada raacaan oon qowl jirinoo dee haddii dadka iyagu ijtihaadka u ehelkaah iyo dee culimmada aada iyo aada u heerka sarraysa barhkood ay wax sameeyaan inaanay barhkii kale kalaam laga helin waxaa ku tacalluqsani kollay shay naadira ayuu noqon oo tani waxaa dhici karta ficil keliya uun oo dadkii iyagu ijtihaadka u ehelkaa dhammaantood wixii ay wada sameeyeen oo minuudkooda aanu qowl ahaan uga hadlin masaladii inay taasi adkaato ee laakiin de haddii bal la helo waa ku guntamaya ee siay u xaqiiqowdo tani ama ay u sugnaataa way adagteen qowl uuga madhnaado ficilkii walijmaacu ijmaacina laabudda lahu min mustanadin walow uu caseeyey imakatan dee matniga waxba inoogumay sugnayn taasi oo imaka si matniga ayuu usoo dhigtay oo cibaarada dee i taale laakiin waa kalaam shaarixu raacinayo oo ijmaaci waxaa iyada laabudda lahu waxaa mahuraan u ah oo de waxa weeyaan min mustanadin wax iyada lagu ictimaadsado oo de kolley ijmaacu faraaq kama imanayo iyo meel marhaniyo inay iyagu un yidhaahaan aan waxan saa wada nidhaahna un waxay ictimaadsanayaan baa jira hadday ku qowlkooda ay tahayna waxay ku saleeyeen baa jirta fatwadooda iyo qowlkooda hadday ficilkan tahayna ficilkii un iskagama dhaqaaqayaan haddii aanay dee jawaabkiisii shareecada aanay ku hayn oonay xaggaa daliil kale u hayne waxan ay ictimaadsanayaan baa jira kaas baa lagu magacaabaa mustanadkan ijmaaco ijmaacu faraaq kama yimaado waayo ma dhici karto waxa weeyaan iyadoonay wax jirin waxan iyaga qowlkoodii mideeyey jirinay dee daliishadeen ama ficilkoon ay kuba dhaqaaqeen keenay ee dee ficilkan iyagii ay uguba dhirhadeen aanu jirin oo xaggii shareecada daliil kale ka haystaan ah inay iska ijmaacaan un waayo waxaan arkaynaa culimmadu aada iyo aadna u badan iyadoo naski jiro bal aayad qur-aana ay tahay ama xadiis rasuulka ilaahi axaadiistiisiyo sugan ay tahay markay dalaaladoodu daniyo tahay inay isku khilaafayaanba hoo iyadoo naski jiro ay isku khilaafayaan dee bal markaa kaladii taas naski oo jira xaggii fahamkii ay iskuba khilaafayaan meel aan waxbaba jirin daliilba jirin uun inay gees isku wada raacaan iyadoo wixii aan arkayno nusuustii fahamkoodiis iyo ijtihaadkoodii iskhilaafaya iskuba khilaafayaan markii dalaaladu ixtimaal ay keenayso ama dee mid wej wax ka badan ay ixtimaalayso inay iyadoon mustanad jirin uun ra'yigoodii inuu isugu tago meel keliya uu isugu tago taasi de waa xaylata waa shay mutacabira ama mustaxiilba noqonaysa marka ijmaacu wuxuu leeyahay wax mustanadaa jira waana waxan keenay inay qowlkan ku wada fatwoodaan dee midkaasta ama keenay ficilkan inay ku wada dhiiradaanay sameeyaan oo dee jawaas ahaan ay u sameeyaan keenay kaas ama laynoo soo naqliyo ama ujeedada aan gaarno inagu aynu ogaanayno aragna ama yaynaan arkinbe kaas waa laga maarmaan oo mahuraan buu ijmaaci u yahay haddii kale ijmaaci baaban dhacahayn ima min alkitaabi inuu musanadkaasi yahay qur-aanka aw sunnati sunna uu yahay sawaaun waxaa siman calimnahu oo dee arrinkan xukunkan kun isku mid unu ah calimnahu ogaanaya inagu kaa musanadkii aw jahilnahu ijmaaci hadduu jiro in badan musanadkoodii waan ognahay kollayna musanadu waa jira kuwa qaarkood haddaynaan ijmaaca mooye wixii dee bal ijmaaca keenay aynaan hayn waxaa keenay qowlkoodii mideeyuun baa jira daliilka ah لأن القول في الدين قول دينتي إلهي لو قوله بلا مستند مستند لآن وروح إسكاقا قولا لا يجوز دفاتي وحبا bannaan maaha sheekhadaana wuu noqonaya hadduu qowl ama uu fatwo ku fatwoonayo dee kolley waxbuu raacayo waxaan uu ictimaadsaday buu raacay taasba weeyaanoo markaa ijmaacu mustanad la'aan iyada mustanad baa kolley jira uu ictimaadsanayo قوله ويقول وبقول البعض وبفعل البعض قولك ويريد صاحب المتن wuxuu ijmaacu ku guntamayaa biqowli lbacdi barhkood qowlkii iyo wa bificli lbacdi bacdi ficilkood iyo waintishaari dalika kaa dalikadna waa maxay waa qowlka ama ficilka faafitaankiisa uu faafo wa sukuuti lbaaqina intii kale mujtahidiinta ahaydna dee iyo aamuskoodii oo kaa faafitaankiisa iyo intii kale aamuskooda markuu gaadhay waqtina helayn ay kaba fiirsadaan taasna ijmaacuu ku guntamaya sharaxa ayaa inoo sii sharxaya markii hore aan soo laqbeeyeen haadihi haddaba ama haadaa qowlkan uusan yidhi qowlkiisani ishaaratun ishaaro wuxuu u yahay ila alijmaaci sukuutiyi ijmaaci sukuutiga macnaa ijmaaci ayaa laba u kala baxa ijmaacaa sariixa oo waaba dee kaas aan ognahay inay qowlkan de ay wada yidhaaheen bal ijmaacii qowliga ahee sariix ahaayo hadalkan ay ku wada qowleen inu hayno qowlkoodii mid kastaba baan ognay dee iskuna waafaqeen masaladii midna waa ijmaac sukuutiya ka ay yidhaahaan haddaba tan wuxuu sheekhu intan ku ishaaray kooban ijmaacii sukuutiga ahaa ijmaac sukuutigi muxuu yahay dee matinkana waa kay noogu sugan shaarixi wuxuu yihi wahuwa ijmaac sukuutigi an yaquula inay qowlaan weeye bacdulmujtahidiina mujtahidiinta bacdigood ay ku qowlaan qowlan qowl aw yafcala amase uu sameeyo oo bacdulmujtahidiina weeye ficlan ficil uu sameeyo maca intishaari dalika qowlkaas ama ficilkaa faafitaankiisa uu faafay ee la maqlay iyadoy jirto filbaaqina dadkii kale mujtahidiinta dhexdoodii uu ku baahay uu ku faafay uu gaadhay iyo wa sukuutima aamuskooda deeta ay ka aamuseen iyadoo wax dee ama meeshii ay ikhtiyaarkoodii uu jiro waqti ay helaan ay furso u heleen ay ku eegaan ay masaladii kaga baaraandegaan ay u fiirsadaan ay iyaguna ijtihaadaan taa fursadaasna ay heleen kaas baa waxaa lagu magacaabaa ijmaac sukuutiya arrinku waxa weeyaan marka adigu ruux baa mujtahidiintii ka mid ahba qowl ku qowlay taasu ku qowlay intii kale mujtahidiinta ahayd wax meel la joogiyo waxaan meel la jooginba qowlkiisaasna uu gaadhay oo ha gaadheen laakiin wax keena oo dee waxa weeyaan iyagii ku qasbayay inay qowlkaasu raacaan maba jirto dee meeshii ikhtiyaarkoodii waa jiraa waktina way heleen oo mid kasta masaladii uu ku hubsado ku eego bal isagiina ijtihaado ma ayuu wakti saasana oo fursadee uu ka baaraandago wixii ku hubsadona taasna waa helay laakiin waxinkaani markaa xaggiisa iyo diidma kamay dhicin iyagina waa dadka mujtahidiinta waa dadkaa dee iyagu ah kuwa alqaa'imiina waxa weeyaan fi lardi bilxuja oo dee iyagu ahaaba kuwa iyagu ilaahay subxaanahu watacaala mansilada intuu gaadhsiiyey ammaanadaa weynna uu dhiibay wixii ay u arkayeen inaanay toostayna aan ka aamusahayn markaas taas bal mansiladaas dadkaa ilaahay gaadhsiiyey bay ahaynoo markaasay ka aamuseen wixiina waa wax gaadhay taa waxay ka cabiraan ijmaac sukuutiyaho macnaa aamuskani wuxuu tilmaamayaa inay waafaqsan yihiin iyaguna taasoonay diidanayn hadday taa aanay ogolayn ama aanay diidanayn way radin lahaayeen ama way inkiri lahaayeen oo way diidi lahaayeen taas baa waxaa lagu magacaabay ijmaac sukuutiya bal haddaba taasu imika hadalka kuba ishaaray xukunkiisana waa kan shaarixu sheegaya dee matinkana way nooguba sugnayd oo ku sugnaanayaabay ka dhignayd wabiqowli lbacdi walijmaacu yasixu biqowlihim tiibuu ku cadfanaa oo ijmaacu wuxuu ku ansaxayaa biqowlihim wa bificlihim taasi waa qowlka oo dhan ama ficilka oo dhan ay isku raaceen wabiqowli lbacdi waxaa kaloo ku guntamaya ku xaqiiqoobaya ku sugnaanaya biqowli lbacdi iyo wabificli lbacdi waintishaari dalika wasukuuti lbaaqin oo isagu markaa sida matniga inoo taala ijmaacii sukuutiga ahaana waa ijmaac isna hadhow xujbu markaa noqonaya kol dida ijmaac lagu magacaabay وهذا فيه خلاف لكن خلاف هو بدن هي وخلاف فاطمه فاكثر الشافعيه الشافعيه انتوضا بدن iyo walmaalikiyati maalikiyada intooda badan iyo wariwaayatan can axmed riwaaye imaam axmed laga wariye waxa ay tahay annahu ijmaacun waa ijmac kana tanziilan dejin la dejinayo lisukuuti aamuskan uu dee ninkan mujtahidkii aamusay mansilata arida waalmuwaafaqati raalinimo wixii uu ka raali noqday iyo muwaafaqo uu isaguna ku waafaqsan yahu kii kale ku ogoliyay arrinkan mansiladeed iyadii oo la dejinayo laakiin idaa madad hadday tagto muddatun muddo kaafiyatun iyadu ku filan lidnadari hubsasho iyo wixii in aada loo eego oo dee adiladiisii la baxsiyo la eego linadar iyo ijtihaad fi dalika alqowli qowlkaa la eego ama ficilka bacda samaaci intii la maqlay dabadeed wakan uu ah yahayna shaksigaas dee aamuskiisa laga dhigayo rido iyo muwaafaqo wax tilmaamaya qaadira mid karaya calaa idhaa ra'yi wax qasbaya aanu jirinoo awoodna uu leeyay ra'yigiisii inuu muujiyo bal markay arrinkaa tahay oo meeshii haddaanu waqtiba aanu ruuxu helin ama aanu dee isagii wax ku qasbayo ama dee meeshii keenaya inaanu ra'yigiisii muujsini jiro sukuudkiisani ictibaar ma yeelanayo ee marka dee umuurahaasna la helo yaa waxaa lagu tirinayaaba inuu ogol yahay wixii uu ku raaliya haddii kalena uu diidi lahaa wahada daahiru kalaami lmusanifi musanifkan aan hayno ee kalaamkiisa daahirkiisu waa taas waa inuu ijmaci taa kuba guntamayo waqiila waxaa la yidhi yakuunu xujatan xujuu noqonaya la ijmacan ujeedadu in la deliishadaa noocaas way bannaanaanaysa haddaan wax kaloo deliishata jirin laakiin ijmaacaas dee mukhaalafadiisu aanay bannaanayn kol hadduu guntamay oo cid xataa kii isagu markii hore qowlkan lahaa marka dambe aanu ka laami karayno adigu in la khilaafa aanay bannaanayn ma noqonaye wax la xujaysan karo ama ay bannaantay in la xujaystaa dee taas halloodii dee wax kaloo tijaamala daliil kale kaaga xoqro naad iskagaba tegi karto taasunbuu noqonayaana waa la yidhi oo xujuu noqon la ijmaaca sababtuna waa la rujxaani muwaafaqati muwaafaqo bisukuuti aamuskan dee ay tahay mid wax lagu waafaqayo raajaxnimadii ay ka raajaxsan tahay cala lmukhaalafati mukhaalafo oo walow uu ruuxani aamusan yahay oo dee kollay daabid macruufaa jiray ama qaacidaba macruufa laa yunsabu ilaa saakitin qowl kolle shaaficiya baa loo nisbeeya ruux aamusan dee qowl looma nisbeeyo oo dee ruuxii waa isagii muu hadlinba waa aamusan yahay aamuskan inta laga dhigo inuu dee waxa weeyaan dee uu ogol yahay wixii uu waafaqay in markaa la yidhaho waa hebel qowlkiisii taas waa hebel qowlkiisii taas ee kollay suurooyin laga soo reebayaana way jirtaayo oo intaas xataa dee suurooyinkaa qowl laguma magacaabaya sida bal matalan haweeneydii ama gabadhii bikirada ahayd oo kale marka wax la weydiiyey guur lala soo qaado ama nin loo guurinayo hadday aamusta waa tii inay idan tahay idankeedii tahay ay nooguma sugnayd axaadiistii sugnayd oo kale bal idan bay ahayd laakiin dee taas oo kale lama odhanayo waa qowlkeedii oo dee kumay qowlin laakiin arrinkiiba muwaafaqo la dejiyey meesheedoo idankeedii la yidhao xataa suurada nafteeda dee qowl lama odhanayo dee in bal laydhaa idan iyo waxyaalo sidaasa la ydhaa mooyaane bal laynsabilaa saakitan qowl baa jireen haddaba kol haddii dee taas tahay laakiin markay dee duruuftu waxa dee duruufoo aanay dee meeshii gaar ah oo keenaya inuu aamuso aanay jirin si haybadad iyo waxyaalo in ay waqti talabaad fursada uu helay uu wixii ku eego inkarina waaye isagoo ah dee ruuxa mansiladaas sare bal masalan ijtihaadka mansiladiisiiye dee isagii waxa weeyaan baa kaa xujadii ay kuba oogmaysay dariiq iyo dee saas iyo marka laega hadalkiisan iyo dee nusuustii iyo adigu dee adilada uu raacaya iyo aamuskiibaa xagga inuu ogol yahay ayaa ka raajaxsanaanaysa inuu wixii diidan yahay khilaafsayo hadduu khilaafsayo way muuqan lahayd baa laleeyahy marka rujxaantaa daraaddeed xujo waa noqonaya wax la qaato oo la deliishado laakiin ijmaac dee ma ahayn walaa yunsab ilaa saakitin qowl baa inoo imanaysa wax kale inuu aamusay baa suurtagalo aynaan ogoyn ay kala mid tahay inaanay markuu eegay masaladii ay isaga waxba u raajix noqon waayeen oo markii labadii dhinac waxba u raajix noqon waayeen iskabaga aamusay inaanu waqtiba heleelin oonu waqtiba u helin way iman kartaa umuura iska iman kara ay qeyb iska inaga xaggeedna kawaynaan ogeyn baa iman kara markaa dee ijmaactaasi maaha qowlna waa jiraan markaas وليس إجماعا إجماع سماءها لأن حقيقة الإجماع لم تتحقق فيه حقيقة الإجماع ما هلكن سقنانين بلتاسنا وقول بعض قود إلهين وقيل وحل يولي ليس بحجة ولا إجماع حجنا ما إجمعنا ما لأنه لا ينصب لساكت قول وغير غير لذلك ألو بل أقوال توي برانتاي ijmaacii dee hore ee xooga lahaana kolley kani maaha waa arin badniya ayuu iskaba noqonayaa bal waayo umuuraha keenaya aan sukuudkan la ictibaarin oo dee si aan sheegayno isagoon wixiiba hubsan isagoo wixii aanay u raajax noqonin waxba oo markuu meeshii eegay ay waxba u raajax noqon waayeen umuuro kale aamuskii keeni kara aamuskan muwaafaqadii ahayn keeni kara marka kolley daliil la siman maaha ijmaacii hore lama sina ee bal أنه إذا لم ينتشر في الباقين قول كاسع ما فعل كاسع بأنه دكتي كلام مجتهدين تدحلوا دي كفاف فليس بإجماع إجماع معها انتشار ذلك وشيء مما أيها إن يقالوا وليوا وقت أي هلان وحي أي كوه صدان هلاك أيوم مقلان مركا أما وافقنا ما هديدين به يا مركا دمبين هدي أي أي لغا وايا ديدمو أي لغا ديغا إن يقولوا أقوليهن لكن هدي آنو ماشي قالين ama aan waxa weeyaan oon iyagii wada gaadhin igada taas ijmaac ma noqonayso marka aamuso kuwii kale fulayo aynu nidhaahno maxal alrida maxal almuwaafaqa aan dejinaynaa meeshii maba taalo iyada walixtimaali bihuli macnu inay wixii iskaba iloobeen ama ay ka qaasi noqdeen bihuli macnu waa gaflatihim canhu waxaan ama ficilkan ama qowlkan ay kala qaasi ayaaba suurtagala wacadami iطilaaci caleyh iyada markaa ijmaac ma noqonayo qowl saxaabiy saxaabiga qowlkiisii waaye weli isagoon akhbaartii iyo sunihii aynaan gaadhin oonu inoo dhammayn jaanibkaas ama dee hadalkiisii ayuu haddana qowlkii saxaabigu adiladii iyo naska la iskuba khilaafsanaa ayuu inoo soo horreysiiyey weliba qiyaaskiina kaba soo horreysiiyey waayo culimada qaar baaba jira qowlka saxaabiga qiyaaska ka horreysiiya وقول الواحد تكري قول كيس من الصحابة أصحاب تتبمد أه إن هذا لما أنت القول كوته وإجماع عن صار النبي ليس بحجة حجة معها على غيره أرسى إساء غير في تركيا حجة معه غير تسدو الصحابي هي أصحابتي الصحابي كله هذا تاس حجة معه دي كنوع مجتهد كنوع مجتهد وكان أركنا أصحابتي الخلافين ويا أقوال كلا دوان مسألة كليا ليهين oo iyadoo dee kani qowl qabo mid kalena qowl ka duwan laynoo soo naqliyey marka midkood qowlkiisu kii kale xujo uu raaco oo laazimo ku noqota oo dee mid wax laazim ku noqota inuu raaco horta kuma aha taasi waa mid calaa hayri dee ciddii kale een saxaabada ahayne dadkii ka dambeeye taabiciin iyo ciddii ka dambaysayna iyadana xujo ma aha markan eegno cala alqowli ljadiidi qowlka jadiidka iyadaa waxaa filiya marka saxaabi kale ay tahay waa masale ittifaaq oo cid gaara uma teerinayno ee guud ahaanba saxaabi hadduu qowl qabo saxaabigii kale qowlkiisaasi xujo kuma aho de waatan aan arkayna in iyaguba iskhilaafaan in badan masaa'il kala duwanna iskuba khilaafaan taas iyada laakiin ciddii bal aan saxaabiga ahayn ee taabicigii iyo ciddii ka dambaysay sida inagoo kala ah cala alqowli aljadiidi qowlka cusub ee shaafici waa adigu masar intii uu yimi aqwaashiisii halka ahayd ama madhabkiisii taas xujo ma aha oo de bal markaasin waxyaalaha ay taa u daliishadeenna way noo dambeeyaan وفي القول القديم قول كي قديم كاي شافعية هورا قول كا هورا وانت عن مصر إيمان نتبتي سي أهيد حجة حجة ويانا قول كا صحابي وحويا عدي أن بل صحابي أهيد صحابي قوان سارنا xujo ayuu ku noqonayaa bimacnaa daliil sharci uu noqonaya oo ay tahay kani inuu raaco ijtihaadkiisii uu uga tago ijtihaadkaas saxaabiga markaas oo saa kuba raaco qowlkii qadiim bal ciddii kale la qabtayna way noo soo socotaa kolley oo masale iska hadal dheeran قول الصحابي الصحابي قول كيس من الأدلة أدلة أي كوامدها المختلف في حجيتها دليل نبدي هي حجية لا سبق خلافي والمراد به وحلوغة شيدا ما أثير وحي لغا سو وري قول الصحابي به بالقول الصحابي وحلوغة شيدا ما أثير وحي لوري إلا النقلية عن أحد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أصحاب في كوامدها ومن قول هذا لا أو فعل فعلا أو تقرير تقريرا في أمر من أمور الدين هذا أمور تكلا الدنيا يضع أحكام شرعينا كما تعلقنا وحل لها الليانا ووحي بالحجة نقول هي حق الشريعة هي أحكام تيسية أمر أمور تادين تكلا ama taqriirkiisii ee laynoo soo naqliyey ayaa qowlu saxaabiga looga jeedaayo maaha hadalkii oo keliya uun ficilkiisuna waa la miduun والصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي نوع عند رسول الله راعضي لا صاحبتي ولو ساعة مدلر بيان لا جوغين ساعة كريو كوبان هذا النقض أو أمس رآه أرتي رسولك إلهي مؤمنا به حالي يهي استغور رميسا ودي وقت لا يستوى يستوى مسلم أرتي ومات على ذلك إيمان كان ما يسلمني وتاسم كل انتي أو بل مركا أندقوا في الدوبين في بركة تودع سيدي عبيد الله النجاحشي isagoo hijrooday xabasho u hijrooday haddana halkaa inuu ku barridoobay oo kale taasoo dee saxaabi maha taasi markii hore saxaabi haba ahaado oo ka hijraba u tegay balkaas baa saxaabi la idhaha haddaba oo qowlo saxaabiya saxaabiga qowlkiisa kolley qaybuu noqonayaa qayba layskuma khilaafsanaanaya qayb baa laysku khilaafsanaanayaa waana masaladani qaybtay u taalo wa qowlo saxaabiya saxaabiga qowlkiisi buu yidhi haddaba shaarixu in sabata lahu hadduu u sugnaado xukmu rafci rafci xukmigii كقوله أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا هذا تاسو وياني فهو مرفوع حكما كاتحق حكمك لفتك ما لكن حكمها مرفوع والنقضية ومعنى وحوي هذا من صحابي يداه أمرنا بكذا دي أمرك هو رسولك إله إنك سبيا نشيغني أما أولا نهينا عن كذا أولا أما من السنة كذا إلى وكتبت المصطلح بس أنكسوا أرقناه waxa weeyaan lafdiga mawquuf haba ahaadeene laakiin xagga xukumka axaadiistii marfuuc ahayd buu la mid yahay oo xukum ahaan iyo taqdiir ahaan waa marfuuc dee kor haddii waa marfuuc laba yidhina qowl saxaabi markaa taasi u ka baxaya qowl saxaabi markaa taasi maaha waa xadiis marfuuca masalada markaa meesha laysku khilaafsan yahay ee la leeyahay waa adiladii laysku khilaafsanaa qowlka saxaabigu kaasi kuma jiro waayo xadiis marfuucuu noqday kaasi fahuwa marfuucun xukman wahuwa xujatun taasi xujo weeyo sida axaadiista rasuulka loo daliishanayo ayuunbaa kana axkaamii kala dunaa loogu daliishanayaa arrintuna waa xadiis marfuucun buu kaasi yahay lafdi ahaan yaanu inoo noqonin marfuucbe kamaa huwa muqararun fii cilmi lxadiis cilmigan mustalaxa sidii lagu dee sugay ummad culimmada ay ku bayaamiyeen markaas masalada markaad qaybtaa waad iska saaraysaa wain lam yahbut lahu xukmu rafci haddaba qowlkan saxaabiga xukmu rafci haddaanu u sugnaanin فقد أجمع العلماء والعلماء وحكوا إجماعين على أن قول الصحابي الصحابي قول كيس في مسائل الاجتهاد مسائل الاجتهاد كأهاضي ليس بحجة حجة معها على صحابي آخر الصحابي تلقوا معها وهذين صحابي وقول قوله مسألتنا مسألة اجتهاد أي تهي مسألة اجتهاد أي تهي saxaabi kale taasi xujo kuma noqonayso de waa taa ay kutubta inoogu sugantahay iskhilaafkood oo bal maalan dee abibakar qowlkiisii oo kale xagga be maalan kalaalada ama tafsiirkiisii ahaay oo kale iyo dee cumar haddana markii dambe tafsiirkii uu kuba fasire uu taa kuba khilaafay oo kale iyadoo kii abibakar horeeyey marka arrin kuma noqonayo uun imaka qowlkani kii kale xujo laazimo oo ay tahay inuu qowlkiisa intuu ka tago uu raaco horta iyagu dhexdooda midkood qowlkiisu kii kale xujo kumaaha taasna masale inaga baxaysa markaasu xaggii saxaabada لأن الصحابة أصحابتي رضي الله عنهم اختلفوا وإسخلافين في كثير من المسائل إن بدلوا مسائل كملة وإسخلافين ولو كان هدو قول أحد مثل قول كيس حجة حجة على غيره غير كي حجة كي الصحابة كلا لكن لما تأتى منهم هذا الخلاف خلاف كما يمادين أو خلاف كان يبدع عين قول كريه يلا الله عين بل كاتنا ومثله arrin kale kama ajmaco si ay ugu ijmaaceen ummadu cala alakhdi qaadasho biqowli saxaabiya saxaabiga qowlkiisa la qaato fiimaa wixii laa majaala majaal iyo maxal aan ugu sugnaanin lira'yi ijtihaad iyo ra'yi aw ijtihaad ra'yi ijtihaad halkan waa tiraba mid fihi isaga dhexdiisa aan wax majaali aan ijtihaad uguba sugnaan لأنه كاسنا عن رأيه يسوي مجال كل عين رأيه اجتياسه من قبيل الخبر خبر كالنوع يسيون بكامله التوقيف هي توقيف قاو تدل وخبر كي عنه يسوي استسمين يسوي رسولك إلى حق يسوي مستند وقابها يستا تاء لبيني أيون بكامله عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم توقيف قاها معنى مستند يلوغها يسوي مال دليل رسولك إلى صلوات الله والسلام عليه بل كاسنا ومسألة ومركا مسألة أنه محايتها adigu bal masalada laysku khilaafsanya markaa inoo soo baxaysa markay kuwani ka baxaan haddii ninkii saxaabiga ahaa ayaa wuxuu ku hadlay waxaan ijtihaad ruuxna ku ogaan karin bal matalan saxaabi baa ka waramaya malaaximta ee aakhira zamaan dhici ama qiyaamo iyo waxyaalahaas ee waxaan dee naskii qur-aankana ahayna umuuro khaas oo qiyaamada dhacaysa iyo waxyaalaha qeybkuu kaba waramaya ama inagaba dambeeya ama dad alkhaliiqa iyo waxyaala hore ayuu nin saxaabigii ka waramay nin kutubta hore yaqaanay iyo waxyaalahaasoo laga tiiriyo akhbaar israa'iiliyadana ma aha ee umuurahaasi wax uu ruuxu fikirkiisa iyo dadaalkiisa iyo ijtihaadkiisa ku ogaan kara maaha waa wax ay tahay kolley inuu meel ka maqlay oo cid u sheegtay ay jiraan saxaabigiina dee cidda u sheegaysay iyo tawqiifkiisu xagga waa saaxib arisaala un marka waxaa caynkaas in ijtihaad majaal ku lahayn ee saxaabi ku hadlay iyaduna ma aha qowla saxaabi ma aha waxay xagga xukunka kaba tahay marfuuc iyaduna oo waxay la mid tahay umirnaa bikada iyo nuhiinaa can kada iyo ayay la mid noqonaysaa xaggii xukunka marfuuc bay kaba tahay oo dee kutubta musalaxuna taa halkaasubay ku soo arooriyaan umuuraha xukma rafcila markay kaba hadlayaan marka iyaduna saxaabi qowlkii maaha waa wax la qaadanayo oo sidiisa loo qaadanayo oo dee xadiis marfuuc oo kalaa markaasa masaladaasna meeshay ka baxaysaa oo iyadu taasna qowl saxaabi imaka la odhan maayo oo kan khilaafka la gelinaya kama anahu laa khilaafa si aanan khilaaf uguma sugnayn fiimaa wixii ajmaca ay ijmaaceen caleyhi korkiisa asaxaabatu saraxatan saraaxo oo dee si cad ay ugu ijmaaceen aw kaana ahaaday mimaa laa yucrafu lahu mukhaalifun ku mukhaalifa oo diidan aynaan ogeyn oon kaba warhayn dee intay barhkoodna kuba qowleen kama fii tawriiti ljadaati sudusa sida dhaxalsiinta ayeeyooyinka la dhaxalsiiya sudus oo kaleo qowlkii saxaabada walow dee nasjiray oo rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh sida xadiiskii muqeyra inuu wariyey bal matalan uu soo naqliyey iyo dee nin kaleo saxaabi ah maxamed ibn wasalama inuu rasuulkii ilaahay dee sudusiiye ayeyda mar abibakar dadkii weydiiyey markuu yidhi kitaabkii ilaahayna anugu islaani ay u timi kitaabka ilaahayna kuma hayo dee waxaad dhaxalkaaga sunna rasuulkii ilaah ogeyna ma jirto bal noqaan dadka weydiiyu dadkii shariyey ayaa xadiidka la sheegay bal marka taas oo kale iyadna waa masalo kaba baxaysa oo maxay halkana tahay haddaad ognahay wax saxaabadii ay ku ijmaaceen dee ijmaacoodii waa xujo oo ijmaacii dadkii kalaaba xujo ah bal ijmaaca qadriga yaqiintaynu ognay kaas buu noqonayaa ee dee isaga si fiican laynoogu soo naqliyey marka taas oo kalena qowl saxaabi la odhan maayo haddii bal matalan barkood ay wax sameeyaan ama ay ku qowlaan waa ijmaacii sukuutiga ahaa uu faafo aynaan ogeyn cid saxaabadii ka mida oo qowlkaa khilaafsan aynaan ogeyn taasna ee nooc ijmaaciisu biyaanu saraxaan laynooguma soo noqonay nooc ijmaaciisu kusigaaba isba iskaba imanaye taasna ee walow nin keliya loo tiirinayo laakiin cid saxaabadii ka mid oo ku khilaafsan marka aynaan ka warhayn qowl saxaabo unbaa lagaba dhigiyo iyaduna waa nooc aan odhanayno waaba taasi isaguna waa ka baxsay qowlkii saxaabiga suuradaasoo dhan baa baxaysa bal marka maxaa inoo soo adhi suuro yaro kooban baa inoo soo adhi oo sidii khilaaf kaba taagnaan ومن العلماء علماء وحكم إذا من استثناء الصحابة كل صور ربي الصحابية المعروفة بالأخذ صور ربي الصحابية الصحابية المعروفة لو يقال بالأخذ قال عن الإسرائيليات وحيالها إسرائيليات كأه israa'iyaadka ah inuu dee qaadan jiray oo waxaa riwaayo uu lahayo ama yaqaanay oo kale markuu ra'yi saasa ku hadla ama qowl saasoo isaga loo nisbaynayo kuwa kasoo reebayo dee kaasi wuxuu noqon karaa israa'iyaado haddii goor markay sheegayaanba waxaan majaal ra'yiga ku lahayn hadduu saxaabi kuba qowlo dee waa marka waxay ku qaydaanba aan lagu ogeyn ninkani inuu israa'iiliyaadkiiyo waxyaalaha macrifo u lahaa ama u iyaga halkitaab wax ka qaadan jiray aan lagu ogeyn weeye ee kii lagu ogaa kaas hadalkii waxaa loo tiirin karaa xagga waxaa la odhan karaa xaggaasu kaba ogaaday ama waxaan uu kaba sheegayaayo markaa tii waa laga soo reebaa oo waxyaalaha majaal dee ra'yi aan ku lahayn dee hadduu ninka saxaabi oo noocaasi uu kula hadlay oo loo tiirin kara akhbaartiisii loo tiirin karo iyada bal marka akhbaartii israailiyaadkii lagama dhigayo xadiis marfuuc iyo waxaan bal matalan lagama dhigayo haddaba markan waxaa isku soo duuduubno wainama alkhilaafu khilaafku wuxuu kuba sugan yahay waa ka mataga qowl lwaaxid imam saxaabki laysa bixuja uu yidhi fii qowli saxaabiyi saxaabiga qowlkiisii alcaari ka qaawanaa ka madhnaa can kulli maa sabaqa waxaa inoo soo horomar oo dhan bal masalan saxaabiga qowlkiisu hadduu xukma rafci yeesho haddii uu waxa weeyaan waxaan ijtihaad iyo majaal ku lahayn uu yahay haddii qowlkaasi dee ay kuba ijmaaceen uu qowlkoodii dhammaan wadayo saraxaan laynoogu soo naqliyey haddii uu saxaabigan qowlkiisii yahay isagaa ka soo fulay ee dee intuu iyagii gaadhay aynaan ogeyn wax saxaabada ka mid oo khilaafsanna aynaan ogeyn saxaabada ka mida oo khilaafsanna aynaan ogeyn oo kale oo bal maalan la dee in badan bay soo naqliyaan fulan baa qowlkaa yidhi walaa yucrafu lahu mukhaalifun min asaxaaba cid khilaafsanoo saxaabadii ka mida lamaga umuurahaas oo dhammi way ka baxayaanoo si guud xujay waxaasi wada noqonayaan kuwaasi waa wada xujo kuwa loo jeeda maaha marka maxaa soo baxaya dee saxaabigii qowlkiisii aan intaa midna ahayn waa saxaabiga qowlkiisii aan minta intaa midna ahayn waa qowlkiisii ma ogin inaan dee wax mukhaalifa lahayn ma ogin inuu faafayo intii kale ay kuba raacday ma ogin waxyaalahaasna midna maaha kaas baa maxuja mise maaha ay soo bixi bal taaba weye marka fafihi qowlaani laba qowl baa kuba sugan dee hadalkuna uu yar dheeraan doonaa waa dad moodaa inay yar sucubaad yar lahayd oo ku yar raagayba alqowl lwal marka qowlkii hore iyo qowlkii labaad iyo wixii ka dambeeyey dee laba safiya ziyaadaba weeyeen marun bay isu keen raaci doonta insha allah wallah subxana wataala